waayo alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah su-aashan waa ruux dumara soo qortay waxay leedahay waxaan ka shaqeeyaa cusbitaalka ama dhakhtarka weyn gaa gaar ahaan waarka dumarka waxaan xidhaa niqaab marka waa lai diiday inaan ku shaqeeyo niqaabki anigana dhibaya igu arrinkaasi uu igu hayaa waayo haddii aan iskaga tegi lahaana waalidka ayaanu iskaga hor imanayna niqaabku waa shay mashruuc ah oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka mid ah gabadhu markay xaj ixraaman tahay ama cumro ayuun baanay niqaabka xidhan ahayn niqaabku waa marada sida gaarkaa wejiga loogu tolay waa asturi kartaa gabadha ixraaman wejigeeda lakiin marada niqaabka la idhaha kuma asturi karto laa tantaqibu lmar'atu walaa talbisu lqufaazayn awri rasuulku alayhi salaatu wasalaam se bukhaari iyo muslimba wariyeen markii la weydiiyey maa yalbasu lmuxrim muxuu xidhanayaa qofka ixraamani wuxuu ku daray rasuulku gabadha ixraamani xidhan mayso niqaab iyo qufaazeynka waa kuwan gacmaha la geliyo marka maxaa laga qaadanayaa waktiga kale ee gabadhu aanay xraamnayn inay niqaabka xidhanayso iyo qufaazeynkaba ahlulcilmiguna waa isku khilaafeen ma waajiba mise waa sunna un xidhashadiisu inta kolley anigu aan ka akriyay adiladii aqwaasha ahlulcilmiga sheikhulalbanina uu dhowr kitaab ku qoray waa inaanu xidhashada niqaabku aanay waajib ahayn ee ay tahay mid sunno ah markaa sabab loogu diidaa ma jirto gabadh muslimada weliba dhul islaam joogtaa inay niqaab xidhato yaanu waajib ba ahanin iyadoo la ogol yahay dumarka bilaa xijaabka ahi ee aan xidhnayn libaaskii iyo dharkii ilaahay uu ku waajibiyey inay goobahaasi ay ka adeegaan ama ay ka shaqeeyaan niqaabku maadaama uu yahay shay diinta ka mid ah u diidista qofka loo diidayaa iyadoo sabab sharciga aanay jirin darar iyo dhibaatana aanay ka dhalanahayni mid bannaan waxa weeyaan ma aha cidda u diidaana waa ku dambaabaysa waxaana fiican meeshaasoo kale cidda hawsha noocaasa samaynaysa inaan looga tegin laakiin laga ashkateeyo mas-uuliyiinta ka sarreeya waxaynu ognaha ama aynu dareensannahay waddankan waa waddan islaam ma jira markaa xataa qaanuun sharcigaba ha khilaafsanaadee mamnuucaya dumarku inay niqaabka ay kusoo shaqo tagaan ama xijaabka waxa weyaan inay xidhaan marka haddii uu yahay qofka meeshaasi xukumaa qof isagu si gaara u neceb shayga ilaahay diintiisa ka mid ah waa in laga ashkateeyo dadka mas-uuliyiinta ee ka sarreeya waxaana la yaab leh in hablaha neerasta iyo dhakhaatiirta iyo ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaane loo ogolya inay afka xidhaan niqaabka af xidhasho waxaanayn muyi oo mariyo afka ay ku xidhaan gaar ahaan markay qaliimada samaynayaan ama dhaawacyada markay dhayayaan ama kuwa dadka ilkaha ka daweeyaan afka u wada xidhan haddii qofka aan taa loo diidahayn aan diinta ka mid ahayn kii diinta ka mid ahayd yacnaa maxaa loogu diidaya marka waxaa fiican in dadka mas-uuliyiinta ah ee wasaaradda caafimaadka ka mida in shakwa ama ashkato gabadhaasi ay u gudbiso dadkaasi ay ka ashkatooto in sha allah waxna way ka qaban doonaan su-aasha labaad gabadh walaashay ayaa ka cabanaysa qalbiga oo cidhiidri dareemaysa oo aan ku xasilahayn cibaadada maxaad kula talin lahayd cidhiidriga waxa weeyaan qalbiga laga dareemo dawadiisu waa dikriga ilaahay nuxuuska ilaahay qofku farabadiya akrinta qur-aanka iyo dikriga kale ee mashruuca subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar iyadoo dikrigaasi uu yahay mid ay isku waafaqayaan qalbiga iyo carabka oo aan ahayn mid carabka oo qura laga akrinayo waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alaa bidikri illahi taطma'inu lquluub xuska ilaahay baa quluubtu ay ku xasishay waxay ku nooshahay waa xuska ilaahay waxaa quluubtu ay ku degtee cidhiidhiga ay kaga baxdee waasic ay ku noqotaana waa xuska ilaahay waxaa kaloo qofkaa la gudboon inuu cumuuman daacaadka farabadiyo gaar ahaan kuwa waajibka kuwaasooda inuuga soo baxo macaasidana uu iska ilaaliyo waayo raadadka xunxun ee macsiyadu ay bani aadamka kaga tagta waxaa ka mid ah diiqu sadri inuu qofku cidhiidhi ka dareemo laabtiisa marka wixii macaasi uu ku jiro qof waliba isaga ayaa isog waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu uga toobad keeno saas oo kale qofku waa inuu iska ilaaliyo cidlada waa shaydaanku cidladuu qofka uga faa'iidaysan karaa markaasuu ku furi karaa wasaawis qalbigiisa cidhiidhi gelisa laakiin cidda uu raacayo ee uu la fadhiisanaya waa inay noqdaan dad wanaagsan oo khayr uu ka maqlo isla markaa khayr ay samaynayaanna uu arko si uu ugu daydo wanaaggaasi uu uga daydo ama ay uxusuusiyaan su-aasha rabadaantii hore ayaa laygu leeyahay oo dhakhaatiirtii baa igu yidhi hasoomi rabadaanta markii dambe aan doonay inaan qalleeyana waxaan ka baqay in xanuunkii igu soo noqdo gaajada awgeed oo gaajada iska ilaali bay dhakhaatiirtu yidhaahdeen rabadaantii kalena way soo dhawaatay oo muddo yar baa ka hadhay markaa maxaan sameeyaa xanuunku waa laba nooc nooca koowaad xanuun aan rajo laga qabin inuu qofku ka bogsado sida loo bartay ilaahay baa caafimaadka bixiyee almarad lmusmin bay idhaahdaan ahlulcilmiga xanuunkaasoo qofku aanu ka soomi karahayn haddii uu soomo dhibaato uu kala kulmaayo xanuunkaasi qofku haddii uu qabo dhakhaatiirta lagu kalsoonya yidhahdeen xanuunkaagu waa noocaa soomi maayo qallana laguma laha laakiin waxaa waajib ku ah fidyo inuu maalin wal oo uu afurayba uu quudiyo miskiin oo raashin hal mar uu ka dhergo uu siiyo afurku shardi ma aha waxaan sidaa u leeyahay dad fara badan ba waxay u fahmeen fidyada haddaan afur laga dhigin inay fidyo noqon ahayn ama afur ahaan u sii ama suxuur u sii ama casho u sii ama rabadaantoo baxdayba raashin sii fidyadu waa raashin sidiisa waajib u ah ee ma aha afurin haddii raashin qalalan lagu siinayana waa mud mudka oo qiyaastiisu ay tahay lix boqol oo garaam yaani nus kilo iyo wax yar kilo in layska buuxiyo ayaa fiican weliba qofkana loo raaciyo wax yaroo raashinkaasi uu ku hagaajisto si uu u noqdo qofkii mid la quudiyey dhab ahaan haddii xanuunku uu yahay xanuun sida loo bartay laga bogsado qofka waxaa u bannaan inuu afuro faman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar haddii marka uu afuro maalmahaasi uu qallaynaya weliba waa inuu qalleeyo inta aanay rabadaanta kale soo gaadhin haddii ay u suurto gasho caafimaad ahaan ay ugu suurto gasho haddii cudur daar la-aan soomkii rabadaanta kale uu geliyo oo soomkii qallaha oo lagu leeyahay haddii rabadaanta kale usoo gasho wax cudur daar ah oo arrintaasi kaliifana aanay jirin oo sharciy wuxuu raacinayaa qallaha fidyuu raacinaya oo maalin waloo dhaaftay wuu qallaynayaa miskiinna wuu quudinaya in fidye markaa la raacinayaana waa sida ka ansaxday saxaabada abu hurayra radia allahu canhu iyo cabdullaahi ibnu cumar haddii cudurdaar awgii soomkii dib uu ugu dhigay oo tusaalaan xanuunkii baa weli jiray ama musaafir baabuu ahaa muddadaasi oo ramadaantii kale sidaa ay ugu soo gashay ramadaanta waktigeedu uu taagan yahay ayuu soomaya waayo soomku waa cibaado soomka faralka waa cibaado ama waa waajib mudayaqa waktigiisu isaga mooyaane mid kale oo noociisa ma qaadi karo ramadaan mar hadday soo gasho soomka la soomaya waa kii faralka ah mid nadar iyo mid qalle iyo mid sunne intaa midna ma jiro kadibna markay ramadaantaasi baxdo wuxuu qallaynayaa soomkii lagu lahaa sida ilaahay u yihi subxaana wa tacaala faman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukra waxaad ka warantaa saliga la yidhaahdo allahu allahuma salli wasallim wabaarik calayh ma fihi shay waxba kuma jiraan waa asalawaat libraahimiya rasuulku calayhi salaatu salaam saxaabada uu baray oo la soo gaabiyey qofka markaa u hogaansamo iyo dikrigan yidhaahdo salliganna waa qof markaa u hoggaansamay aayadda ilahay uhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima oo hada sallaa cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam wasalama calayh rasuulkii waa ku saliyey waana salaamay su-aashan waxa uu leeyahy sidaaynu ka warqabno nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo dembigiisii la dhaafay kii hore iyo kii dambaba waxa uu sheegay inuu maalintii toddobaatan jeer in ka badan uu ilaahay u toobad keeni u toobad keeno marka diintu maxay ka qabtaa in maalintiiba saacad walba toban jeer ilaahay loo toobad keeno macanaa adigoo aan saacad gaara u xadaynahayn marka ay kuu suurto gashaba inaad ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisato inuu dembigaaga uu asturo isla marka aanu kugu ciqaabin waa mid mashruuca weey ilaahayna wuxuu yihi ida jaa nasru llahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaba rasuulkuna wuxuu yihi ayuha annaas tuubuu ila allah fainii atuubu ila allahi fi lyawmi akthara min sabciina mara dadow ilaahay u toobad keena anugu waxaan ilaahay u toobad keenaa maalintii toddobaatan jeer in ka badan marka tiro gaaroo rasuulku aanu xadayn ha xadaysan wakti gaar iyo meel gaarana cibaadadaasi ha u samayn oo shareecadu aanay u astayn marka ay kuu suurto gasho iyo inta kuu suurto gasha iyo meesha ay kuugu suurto gasho uun la kaalay su-aasha wuxuu leeyahay sanka ayaa aada ii gorora waxaana laga yaabaa in salaada dhexdeeda uu uu gororkaasi iga yimaado markaa salaada miyaan ka baxayaa waysadu see miyay iga jabaysaa gororku ka mid maaha waxyaabaha waysada jabiya arrucaaf baa la idhahdaa laysa min nawaaqid alwuduu ay daliil saxiixa oo tusinaya waysada inuu jabiyo ayaan jirin axaadiida markaa masalada kusoo aroortayna waa xadiid aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaan oo daciifa laakiin waxaa raajixa dhiigga bani aadamka ka yimaadaa inuu yahay najaas laa siyama idaa kahura gaaraan hadduu fara badan yahy marka salaada dhexeeda haddii uu kaa yimaado oo aanad celin karahayn isla markaa aanad salaadii adoo ku jira aanad iska suulin karahayn salaada waad ka baxaysaa dhiigga waad iska hagaajinaysaa maadaama dhiigguu najaas yahay su-aashan dumarku inay kala koriye qaataan ama ay cunaan miyay banaantay waa kiniin ka hortegaya yacnaa dhalmada asalku waxa weeyaan in qofku uu ku dadaalo taranka waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi tazawaju lwaduud alwaluud fainii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama waxaad guursataan gabadha kalgacaylka badan ee dhalmada badan haddii hore dee ay usoo martay oo taran hore lagu arkay taasaa lagu garanaya haddii kale waa la hidaraacaya dumarka ay kasoo jeedo ayaa lagu garanaya waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yani waxaan doonayaa ummadaydu inay ummadaha kale ka badato yowma alqiyaama haddii sababta markaa taranka ama loo kala fogeynayo dhalmadu ay tahay iyadoo laga baqanaayo faqri taasoo gaaladu ay dadka in fara badan kusoo celceliyaan taasi mid bannaan maaha ilah bui walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq carruurtiina hallaynina idinkoo gaajo ka baqanaya wey ilah waa ka naxnu narzuquhum naxnu narzuqukum wa iyaahum wal haddaba kuwii carruurta u baqanaya buu ilaahay soo horraysiiyey macanaa carruurta intaan la gaadho horta idinka ayaa idin arsaaqa idinka iyo iyagaba kuwa aada gaajada uga baqaysaanba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay annaga ayaa arsaaqayna noolo kastana ilaahay baa arsaaqdiisa qoray wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa noolo kastoo adduunyadan dusheeda maraya ilaahay baa risqigiisa haya miyanadana qaar xataa asbaabtii risqiga aan la iman karin asbaabtii lagu heli lahaa oo haddana ilaahay uu arsaaqayo wakaayin min daabati laa taxmilu risqaha allahu yarzuqaha yarzuquhaa wa iyaakum maxanaa fara badana noole dhulkan dushiisa maraaya oo risqigiisa aan qaadan karin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu arsaaqayo idinkana ilaahay isagaa idin arsaaqa waa min dacfi aliimaani bilqada'i walqadar waa dacfi qofka kaga jira rumaynta qadarka waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in ilaahay subxaana wa tacaala markuu abuuray qalinka awala maa khalaqa allahu alqalama qaala lahu uktub qaala ma aktub qaala uktub ma huwa kaa'inu ilaa yowmi alqiyaama ilaahay markii uu abuuray qalinka wuxuu ku yidhi qor maxaan qoraa buu yihi waxaad qortaa waxa ilaa qiyaamaa dhacaya qofku wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu la kulmi lahaa waa wax saa loo sii qoray intaan caalamkan ba ilaahay aanu abuurin mar labaad baa haddana qof waliba isagoo caloosh hooyadii ku jira waxaa la qoraa afar arrimood oo risqigiisu uu ka mid yahay risqii ilaahay uu qoray qofku seegi maayo midaanu ilaahay u qorinna heli maayo walihaada baa rasuulku uhi sida axmed musnadkiisa ku wariyey lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmiluu fi alab alaba alxalaali wa tarka alxaraam nafna dhiman mayso ilaahay dhamaysta arsaaqdeeda iyo ajasheeda ilaahay ka baqa oo risqiga si aad u raadinaysaan wanaajiya xalaal ku raadiyo xaaraan ha ku raadinina waxa ahlucilmigu ay yidhahdeen ma banaana in la sameeyo qaطcu nasl waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday tabatulka cuhmaan ibnu madcuun se bukhaari saxiixiisa ku wariyey waxaan rasuulka ogolaansho u weydiisanay ui inaanu samayno in aanu yani an nakhtasiya inaanu xubnaha taranka aanu iska jarno rasuulku arrintaasi waa noo diiday buuli waa naga nahiyey ahlucilmiguna masaladaasi waa sheegeen xaafid ibnu xajar markuu sharaxaya xadiidka ibnu mascuud yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar waaxsanu lilfarj waman lam yastaطic facalayhi bisawm fainahu lahu wija fainahu lahu wija markuu fasiraayo ayuu tilmaamaa inaanay bannaanayn in la sameeyo qofku uu sameeyo wax tarankiisaba jaraya laakiin wuxuu isticmaali karaa ninka aan xaaska lahayn wuxuu ku guursadana waayey ma yukhafifu shahwa wax dareenkiisa shahwadeed markaa khafiifiya waxaa haddii ay xaaja marka ay keento iyo baahi la samayn karaa tandiimu nasl tandiimu nasliguna ama taranka in la nidaamiyaa qur-aankay ku xusan tahay ilahi wuxu uhi wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima alradaac yacanaa waalidaadka ama hooyooyinku laba sano oo dhamaystiran bay nuujinayaan waa ciddii doonta inay muddada nuujinta dhammaystirto haddii si dhaba markaa ilmaha loo nuujiyo macnuhu waxa weeye labadaas sannadood gudahooda ilmo kale gabadhu dhali mayso haddii si rasmiya ilmaha ay u nuujiso marka halkaa maxaa ku jirta wakadalika aayadda kale lehi waxamlu wafisaalu halaathuuna shahra intaa caloosha lagu sidayo intaa naaska laga daynaya waa soddon bilood yacnaa sanatayn la nuujinayo iyo lix bilood oo inta ugu yara ilmo uu ku dhalan karaa marka taasi waa nooc nidaamina ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay laakiin waxaa lagu nidaaminayo laftiisu waa ay noqdo waxaan darar lahayn oo aan qofka caaqibadiisa dambe aanu xumayn oo dhibaato markaasi aanu geysanahayn wallahu aclam wuxuu le waxaad ka warantaa haddii dhul uu qof leeyahay sheegto ayaa ku qoran qof sheegto qof lagu aaso muxuu samaynayaa qofkii sheegada lahaa haddii dhulku uu ahaa dhul mamluuk oo cidi ay iska leedahay dhul wakfi aan ahayn ama dhul mubaax oo cidina aanay lahayn oo qof lagu aaso markaa xaq buu u leeyahay qofkii dhulka lahaa in looga saaro oo meydkaasi markaa xabaal kale la geeyo hadduu u daayana isaga ayaa xaq u leh oo ugu tabaruco su-aashan aniga oo boqol garaam oo dahaba ku lahaa ninkayga dahabkuna u ahaa meherkaygii ayaanu beri isku xanaaqnay oo aan ku idhi warqadaydii isii meherna kuguma lihi kadib arrintii way iska dhammaatay bimacnaa maanaan kala tegin wey warqadii muuse warqadda isii macnaheeda ba garanaysaan ya aliqni fur wayaan macnaheedu kadib arrintii way iska dhammaatay iminka mar kastoon isku xanaaqno waxaan idhaahdaa meherkaygiisii markaa sheekha mawqifkii hore ee ahaa ka tagga meherka miyaan ku socdaa mise ka dambe ayaan ku socdaa iga jaahil saar haddaad meherkii ka saamaxday waa waxaad u hibaysay weeye hibadana laguma noqon karo o alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiin uma yacuudu fii qayhi buri rasuulu kama fi saxiix qofka wuxuu hibeeyey ku noqonaya waa sidii ay ma tagay oo haddana mataggiisii dib u cuna laysa lana mathalu saw buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam matagana dib in loo cunaa ma banaana bal rasuulku wuxuu diiday qofku wuxuu hibeeyey ama uu sadaqad u bixiyey inuu dib u iibsado cumar ibnu khadaab wuxuu yihi xamaltu farasan fi sabiili illah fara'aytu aladii actaytuhu yabiicuhu biruksin faras baan nin u siiyey ilaahay daraadii si uu ugu jihaado deetna ninkii aan siiyey baan arko faraskii qiimo jaban ku iibinaya markaa rasuulku ula tashado uu ku yihi hal ashtarii qaala laa tashtarii wain actaakahu bidirhamin rasuulku wuxu uhi ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatik ha kuna noqonin waxa aada bixisay hal dirham xataa hadduu kaaga iibiyo qiimaha u jaban marka in lagu noqdaa ma banaano wixii la bixiyey waalidku wixii waladkiisa uu siiyey ayuunbuu ku noqon karaa xadiidka imaamu nasaa-i wariyey baana taa u daliilo masaladaa guud ka soo reebay haddiise meherka aanad u hibayn qur-aankan ilaahay waa ka ku sheegay in gabadh dumarku ay meherkooda yacnaa ragga u hibayn karaan fii awali suurati nisa fain ibna lakum fain ibna lakum an shayin minhu fakuluu hanii'an mariya nacam haddiise aan arrintu hibaynahayn ee ahayd haddaad warqadii isiiso meherkii waan ka tegaya khulci aada u jeeday arrintaasina aanay dhicin meherkaagii inaad leedahay bay noqonaysaa markaa ujeeddadaadana adiga aya su-aashan waxaan hayaa inan yar oo aan cidlo ka helay inaan guriga ku xanaaneeyo inan iyo inan waxay tahi allahu aclam waa isku qoraal weeyaan iyo in aan goobaha dawladdu ku xanaanayso aan geeyo iyo maa ii khayr badan laqiid baa la idhaha ilmaha yara la helo ee aan la garanahayn nasabkiisa cidda dhashay iyo ciduu addoon u yahay toona qofka markaa helay hadduu yahay qof aamina ilmaha lagu aamini karo fahuwa axaqu bixadaanatihi isaga ayaa u mudan ilmaha yar inuu xanaaneeyo haddii ilmaha yar markaa maal la socday la helay ama maalka ha lagu ag xidho ama ha lagu hoos aaso ama dee weelka uu ku jiray baa loogu ridee maalkaasi ayaa laga biilinaya haddii kalena qofkaa xadaanaynaya ayaa biilinaya haddaanu qofkaasi biilin karine baytulmaalka bangiga dawladda islaamka ayaa laga biilinaya haddaanay taasi jirinna yacnaa dadka kale ee muslimiinta bay fardu kifaayo ku noqonaysaa inay ilmaha yar ay ay biiliyaan marka adiga ayaa u mudan inaad ilmaha yar xanaanayso haddii xarumaha dawladda aada ku wareejisana dhib ma laho xaq aada lahayd ayuun baad ka tanaasushay labada ta khayr badanna waata ilmaha u roon hadday noqoto naftiisa iyo hadday diintiisa tahayba labada taas ayaa khayr badan laakiin waxaan baraarujinayaa arrin muhiima oo masaladan ku saabsan oo aada u dhacda dad fara badan baa carruur yar yar oo meelaha lagu soo tuuray soo qaada oo koriya khaladka ay galaan waxa weeye ilmaha yar inay isugu abtiriyaan oo ilmihii xataa markuu garaadsado aan loo sheegin reerkan inaanu ka dhalan taasina mid bannaan ma aha rasuulku kufri buu ku tilmaamay qofku inuu ku abtirsado cid aan dhalin an yantasiba arajulu ilaa gayri abiih marka waxay noqonaysaa in ilmaha yar dembiga noocaasa la geliyey ee rasuulku kufriga uu ku sheegay bimacana dhaqan gaalo inuu yahay arrinkaasi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay waxaana arrintaasi ka dhasha waxyaabo fara badan oo sharciga ilaahay khalad ku ah oo ay ka mid tahay ilmihii oo weynaaday in dad aan maxaarim u ahayn oo isagu uu moodaayo inay maxaarimtiisii yihiin oo waalidkiisii ay yihiin ama walaalihii ay yihiin inuu iska dhex joogo oo khaladka labada arrintaa ka dhasha markaa abtirsiinta laga yimaado khaladka saddexaada ka dhashaana wuxuu yahay dhaxalka waxaa wax lagu dhaxlaa nasab ama nikaax abtirsiin ama guur ama walaac qofkani qofkan inuu xoreeyo addoonnimaduu ka saaray saddexdaa waxaana la yskuma dhexli karo isagoo qofkii saddexdaa sababood midnaba aan lahayn inuu dhaxalkii ka qayb qaataana way dhalanaysaa way ka dhalanaysaa ficilka noocaas waxaa kaloo dhacda qofkii oo weynaaday in mar dambe uu ogaado si uu ku ogaadayba dadkani inaanay dhalin ninkanuu ku abtirsanayo iyo islaantanuu hooyale inaanay dhalinba oo carruurtan aanay walaalo ahayn haddana arrinta noocaasi qalbi jab weyn ay ku keento markaa qofku inta uu yar yahay si uu ula qabsado waa in si cad loogu sheego lagu barbaariyo yacni inaanay dadkani hooyadii iyo aabihii aanay ahayn yacni odagan iyo islaantani carruurtana inaanay walaalihiisi rasmiga aanay ahayn si aan khaladaadka noocaasi aan loo gelin su-aashan haddii uu nin xumaan ku dhaco oo gabadhi ay uur yeelato kadibna uu qirto ilmahaasi ma ku abtirsanayaa mase dhaxlaya sida agarka ama badanka ahlucilmigu ay ku tageen kuma abtirsanaya ilmahaasi hooyadii baa loogu abtirinaya waa ina heblaayo way ina hebel maaha waayo annasabu laa yahbutu ilaa binikaaxin sharci abtirsiintu waxaan guur saxo oo shareecadu ogoshay aan ahayn kuma sugnaato oo qof hadduu qof iskaga abtirsado uu yidhaahdo waa waalidkay ama isba uu tabani sameeyo u yidhahdo waa ilmahaygii intaa ugu noqon maayo waalid iyo walad isugu noqon maayaan zinaduna sabab uma noqon karto waa shay faasida zinadu faasid weeye raadadkii iyo axkaamtii guurka ka dhalanaysay ee laga ratibaayay zinada lagama ratibi karo isla markaa waxa weeyaan abtirsiinna abtirsiintaa ka mid a oo dhaxalka ayaa ka mid a markaa kuna abtirsan maayo dhaxlina maayo dadkan waxa weeyaan inta ay zinaystaan la odhanaayo ha la isku asturo mafaasid iyo xumaano badan baa ka dhashay oo ay ka mid tahay zinadii inay fududaato oo ay noqotoba waddo loo maro guurka oo inankii isagoo aan wuxuu ku guursada aan hayn ee waxaa laga yaabaa inuu dha anaa garanaya halkaan u maraya iska da khasab baan mid ku dul keenaya mid lalalaad la laalaadinayo marka la dul keeno khasab bay odagaya islaamtani igu guurin doonaan inanta lafteeda waxaa laga yaaba niyada xuna noocaasi inay gasho marka baabkaa waa in la xidho weeye oo la yidhaahdo inanta ilma keentaa iyadaa dhashay waa inay heblaayaa la odhanaya marka way is ilaalinayaan oo xumaanta waa iska ilaalinayaan oo dad fara badan damiirkoodu uu xidhaya oo way isu turhayaan laakiin labada xumaantaa sameeya marka ladhaha la isku asturo ee laga dhigo waddo guurka loo maraba dad fara badan baa arrinta noocaasa ku dhiiranaya su-aasha kale waxaan iibiyaa dukaan lagu iibiyo sigaarka iyo buuriga iyo waxyaabo kale oo xalaal ah waalidka ayaa igu khasbay anigoo diidan sigaarka iyo buuriga markuu maqan yahay waalidku haddii aan ku idhaahdo dadka ma hayo miyaan xuquuqdii waalidka meel kaga dhacaya xaqa waalidku waa in lagu addeeco wixii aan macsiyo ahayn wixii macsiyaa lagu addeeci maayo waalid iyo cid kale toona rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi se bukhaari wariyey laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq lagu addeeci maayo wax lagu caasiyayo allaha khaaliqa makhluuqaasi ama waalid ha noqdo ama cid kale ha noqdo marka marka horeba ha ku addeecin waalidka inaad sigaar iibiso ama buuri aada iibiso sigaarkiiyo buurigu waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan xalaasha ahayn ayay ka mid yihiin haddii markaa waxyaabaha kale un aada iibiso iyaga aanad iibin xaqi waalidka meel kagama dhicin bal xaqa waalidku waxaa inaanad iibin weeye waayo waxaa haddaad iibiso adna waad ku dembaabaysaa waalidkiina dembi baad usoo jiiday iyaga laftooda marka nusxigoodu wuxuu ku jiraa inaanad iibin waxaanad ku dadaashay inaad ka dhaadhiciso waxaasi iibintoodu inaanay bannaanayn khayrna inaanu waxaani u lahayn xataa maalkooda inuu barakada ka qaadayo ilaahay daraaddii hadday isaga daayaanna inaanay waxba ku seegahayn waxaad u sheegtaa xadiidku uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedelaa mid ka wanaagsan oo ka khayr badan buu ugu bedelaa markaa sigaarkiiyo buuriga iibintooda haddaad iska daysaan wixii idinka soo geli lahaa ee xaaraanta ahaa sababu noqon laha maalkiina ilahay inuu tirtiro ilahay waa ka yidhi yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat arriba halkan maxaa looga jeedaa in badanoo mufasiriinta ka midi waxay yidhaahdaan waa iib kastoo xaaraana ayaa riba ah iyagoo ka qaatay aayadda qur-aanka ee iibka xalaasha iyo ribada layska soo hor jeediyey ilahi wa axalla allahu albayca wa xarama alriba marka wixii iibka xaaraantaa ku soo gala qofka ilaahay barakaduu ka qaadaya wuu tirtiraya waxaa ka hadhaysaa waa tabiica un in aakhiro qofka loo qabsado ayuunbaa ka hadhaysa su-aasha markhaatiga miyaa la dhaarinayaa mise cadaaladda ayuunbaa loo shardiyaa markhaatiga inuu cadli yahay ayuunbaa la eegaya waashiduu daway cadlin minkum buuhi ilaahay subxana wa tacaala waxaad markhaati ka dhigtaan labo cadaaladdu ay sifo u tahay miman tardawna min ashuhadaa yacnaa qof radiya waa inuu noqdo oo lagu kalsoonaan karo o la aamini karo taas ayuunbaa shardiya laakiin in la dhaariyo ilaahayna qur-aanka kuma sheegin oo aayaadka axkaamu shahaada ka warramaaya ma raacin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markhaati uu dhaariyey weli xadiid lagu sheegaya anuu kollay maan arag wallahu aclam waxkam bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed kolley waxaa iska suurtagala jimcada dambe inay noqoto ramadaan ilaahay subxana wa tacaala khayr ay nagu gaadhsiiyo markaa darsigeennan caawa ayaa u dambayn doonta insha allah lixda shawaalku markay dhammaadaan sabtida ku xigta ramadaan o dhan fasax buu ahaan doonaa ayaa aynu dib u bilaabi doonaa waktiga casar kadib darsi kale oo gaara ayaa in sha allahu tacaala masaajidkan aynu ka akrin doonaa maalmaha ramadaanka ilaahay subxana wa tacaala haddii uu ina gaadhsiiyo salaada cishaa in sha allah markaaynu ka baxnana ragga masaajidada imaamiyaasha ka ah ama dacwad shaariciyada geli jiray ama masaajidada kelimaad ka jeediya ama muxaadaraad gala ee masaajidka fadhiya hay soo hadhaan inta kale dadku waa fasax ragga sifaadkaa lihina way isgaranayaa baan umalaynaya nacam kelmad gaara baan ku odhanayaa iyaga oo kollay dee dacwadda ku saabsan waxba uqaymin maayaanoye waxuun baan u sheegaya kelmad dacwadda ku saabsan baan ku odhanaya waxa kale oo aan xusuustay darsigeennii hore su-aal ku jirtay oo kolley anugu sidaan u fahmay iyo sida ay ahayd xoogay ay kala duwan yihiin su-aashii waxaan u malayna inay ahayd gabadha islaanta ayada u ah inankeedu islaantaa ma u noqonaya maxram macanaa nin baa tusaalahaan wuxuu leeyahy laba xaas mid baa inan dhashay inantii baa inan leh marka inankaasi xaaskiisa labaad ee aan dee ayeydiisii tooska ahayd aan ahayn maxram ma u noqonaya sidaasi ayaa su-aasha xaqiiqadeedu tahay baa layidhi haddii sidaa su-aashu ay tahay nacam maxram buu noqonaya waayo waa awowgii xaaskiisii aabbaha xaaskiisa iyo awowga xaaskiisuna waa isku mid waayo awowgu waa aabba weeye ilahayna qur-aanka waa ku sheegay nabiy llaahi yuusuf ilahay banuu ka warray wuxu watabactu millata aabaa'i ibraahima wa isxaaq yacnaa waxaan raacay diintii aabbayaashay ibraahim buu sheegay awowgiisii waxa weeyaan labaada iyo isxaaq oo awowgiisii koowaad aabbana waa ku sheegay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam awowgii cabdulmualib ibnigiisii inuu yahay buu sheegay oo wuxuu ihi ana nabiyu laa kadib yowma xunayn ana bnu cabdilmualib anigu waxaan ahay nebi nebinimadiisu aanay been ahayn waxaa kaloo aan ahay ibnu cabdilmualib baan ahay marka alab wain calaa aabbuhu haba fogaadabe yacnaa waa aabba un oo aabbaha iyo aabbihii wahaakada ka xagga hooyada laftiisa yacnaa waa aabba un weeye wain calaa korba ha noqde xukumkii aabbaha ayuu markaa awowgu leeyahy marka xaaska awowgaa xaaraan bay kaatay yani ayeydaa ruma aanay noqonin laakiin xaaraan bay kaatay sida xaaska aabbahaaba xaaraan kaaga tahay waxaanay labaduba soo gelayaan qowlka ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi walaa tankixu maa nacam maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ha guursanina wixii aabbayaashiinay guursadeen aabbaha buu ilaahay ka cabira yacnaa aabbaha awowga wahaakada saa u socdo dumarka ay guursadeen ha guursanina xaaraan ba idinka yihi waana taxriim mu'abada weeye oo abadiya haddii mar unuu guursaday aabbahaa gabadhaas ama awowgaa walow awow saraba ha noqdee xaaraan bay kaa noqonaysaa markaa saasay maxram ay kuugu noqonaysaa aduna maxram aad ugu noqonaysaa wallahu aclam إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته